أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiidnimo howlgallo lala beegsada cadowga allaah ayaa ka kala dhacay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya wilaayada galgadood ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada galhareeri taasoo si weyn ooga faa'iidaysteen masaakiinta iyo fuqarada ku dhaqan degmadaas ciidamo salibiyiin oo ka tirsan gaalada yurub ayaa la ogaaday si toosa uga qayb qaateen dagaalada ka dhacayay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose ku dhowaad boqol ruux oo taharbiyaal ayaa ku dhintay kadib markay la degtay doon ay la socdeen bulshada ku dhaqan xaafadda suuqa xoolaha magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay dhulbab xooggan ee ku haysa kooxda ardada soomaaliya يا نصر أجدادي أنزلت عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أنزلتم جئناك جئناك أنزلتم والله يرعاك أنزلتم جئناك جئناك أنزلتم waa habeennimo axad ku soo dhowaada qodobada warkaas oo faahfaahsan howlgallo lala beegsada cadowga allaah ayaa ka kala dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen kontaroolka murtadiinta ee deegaanka garsbaaley ee dowladka muqdisho sidoo kale mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kontaroolka herdadey xaafadda buulamaxay ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen kontaroolka murtadiinta ay ku leeyihiin agagaarka xerada maslax ee u dhow xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwa ee magaalada muqdisho qaraxaasi lala beegsaday murtadiinta ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo soo gaaray murtadiinta wilaayada galgaduud ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada gallahareeri taasoo si weyn uga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmadaas walaalkan cabdiraxiin sheecale ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya
halkan waa fagaare ku yaala degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaana ku sugan dad isugu jira masaakiin iyo fuqaro oo horay maamulka islaamiga degmada galhareeri ku wargeliyey inay halkan isugu yimaadaan si loo siiyo xoolaha nool oo uu qeybinayo maamulka degmada galhareeri iminka goobta waxaa ka soconaya qaybinta xoolaha loogu talagalay masaakiinta iyo fuqarada ka kala yimid degmada galhareeri iyo hareeraheeda dadka la siiyey xoolaha waxay u duceeyeen mujaahidiinta waxayna habaar kala duldhaceen gaalada iyo murtadiinta waxayna iyagoo faraxsan oo goobta lagu qaybinayay ku sugan la hadleen idaacadda islaamiga al andalus mahad calinagey waxaa lagu hayaa sika qaybasaa lagu hayaa walaayada dhiibayso kheyrla siiyo ari aan haysanaa ilaahay barak shan neef waay magacaaga saddexaan islaamka koro la dhigo gaaladana allaa jibsho kheyrna allana siiyo inaan dhaqaalaysto maxamed nuur aadan mahadalle ari sake ayaan hayaa shan neef walaayada islaamka kor allaha u dhigo cabdi maxuud maclimaa dhexaad dikirin waxaan ka mid garweyn meeqa dagaa lagu siiyey toban dab waxaan uga ducaynayaa gaalada allah jib hayee waa kaa ajiri xasan allah siiyo waa kaa waa dhaqaalaysaa waxaan uga ducaynayaa muslimiinta wax khayr kor allah ka dhigo gaaladna allah jib shan neef ayaa laysiiyey anagoo wadaad layidhaa calibaadoobo iskajiiso walaayadu ay arig sikawaadkaa wax ka siiday kama mas-uula walaayada qayb khayr allah ka dhigo noo sugan degmada galariiri oo maanta ereyga laga qaybinayay sakawaadka ahaay walaayada kor allah ka dhigo muslimiinta dhammaanteed kor allah ka dhigo gaaladana allah jabshaan leh bismillaah shan neef oo ariya oo dad masaakiin la siiyey oo walaayadu dhiibtay oon wakiil ka ahaa aan gacanta ku hayaa walaayada kor allah u dhigo cadowga allah naga jibsho gaalada balaayo allah ku rido gurguurta u horeeyo xoolaha laga keenana allah barakeeyo cirkana madal khayr qaba allah naga siiyo walaayadan kor allah u dhigo ari aa leysiiyey oskawaad shan neef waaye walaayada islaamigaa siisay ilaahay kor ha ka dhiga cadowgan ha ka jebiyo shan neef oo ariya ayaan ka haystaa walaayada sharafta leh oo galhariiri degmada galhariiri laygu siiyey waana hayaa waa ku ku mahadsantihiin walaayada kor allah ka dhigo cadowgooda aan lahayn ma ahan markii ugu horeysay oo fagaarahan loogu qeybiyo dad isugu jira fuqara iyo masaakiin sanad weliba waxaa soo xaadira fagaarahan dad fara badan oo mutaystay in la siiyo xoolaha sakada uu bixinayo maktabka sakada wilaayada islaamiga ee galgaduud ciidamo salibiyiin oo ka tirsan gaalada yurub ayaa la ogaaday si toosa uga qayb qaateen dagaalada ka dhacayay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalkan muslimka ah ee soomaaliya waxa ay isugu soo habarwacday gaalada adduunka kuwaasoo u midoobay sidii ay ula dagaalami lahaayeen islaamka iyo ehelkiisa xamlo saliibi ah oo bilihii lasoo dhaafay uu cadowgu ku soo qaaday deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa isku soo bahaystay gaalada jinsiyadaha kala duwan leh ee dalka kusoo duushay saxafiyiin reer galbeed ah ayaa daaha ka fiiday kaalinta ay gaalada yurub ku lahaayeen duulaanadii uu cadowgu ku qabsaday deegaanada sabiid caanole iyo beriire askar iyo saraakiil siriibiyiina caddaan ah oo ka soo jeeda dalka yukrein ayaa ka barbar dagaalamayay ciidamada kufaarta afrikaanta yuganda sawiro lagu faafiyey barta twitter-ka ayaa muujinayay ciidamada yukrein oo iyagoo wata diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa daroniska ka barbar dagaalamayay kufaarta afrikaanta sidoo kale waxaa sawirada lagu arkayaa calooshood u shaqaystayaasha caddaanka ah oo ku sugan bannaanka deegaanka berire ayna la socdaan gaadiidka gaashaman ee ciidamada kufaarta yuganda askarta iyo saraakiisha caddaanka yurubiyaanka ah ayaa dagaalka si toosa uga qayb qaadanayay iyagoo adeegsanayay diyaaradaha daroniska isqarxiya ee loo yaqaan f b v dagaaladii bilihii lasoo dhaafay ka dhacayay shabeellada hoose waxaa kaalinta ugu weyn ka qaadanayay saliibiyiinta saldhigoodu yahay xalane waxaana aad u yaraa doorka maleeshiyaadka murtadiinta ah oo horey loogu weyqeeyey weerarada mujaahidiinta in ka badan siddeed iyo toban sanno oo gaalada caddaanka ah ay xaabo ka dhiganayeen ciidamada kufaarta afrikaanta ayay hadda ku qasbanaadeen in ay dagaalka toos u soo mubaashareeyaan kadib markii ay calooshood oo shaqaystayaasha sii xaqiijin waayeen muhiimaddii islaamla dirirnimo ee loo soo xilsaaray ku dhowaad boqol ruuxa tahriibyaal ayaa ku dhintay kadib markay la degtay doon ay la socdeen khaalid xasan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya ugu yaraan toddobaatan qofood ayaa dhimatay kadib markii dooni ay la socdeen tahriibayaal ka ambabaxay xeebaha galbeedka afrika ay ku degtay xeebaha murutaniya sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda gambiya shilkan ayaana ah mid ka mid ah musiibooyinkii uga dhimashada badnaa ee ka dhaca marinbiyoodka tahriibka ee gobolka sannadihii u dambeeyey warbixinta wasaaradda xukuumadda gambiya ayaa intaas ku dartay in ku dhowaad soddon qof oo kale ay weli la-yihiin islamarkaana laga cabsi qabo in ay dhinteen doonta la sheegay in ay ka shiraacatay gambiya ayaa waxaa saarnaa ku dhowaad boqol iyo konton qof intooda badanna ahaa dhallinyaro u dhashay dalka gambiya iyo senegaal maamulayaasha dalka murutaniya ayaa xaqiijiyey in lasoo saaray toddobaatan meyd ah arbacadii iyo khamiistii halka lix iyo toban ruux oo kalena la badbaadiyey goobjoogayaa la hadlay wakaalada wararka ee royters ayaa sheegay in tirada dhimatay ay ka badan karto boqol qof badda atlantic ee u dhexaysa xeebaha galbeedka afrika iyo sbain ayaa noqotay mid ka mid ah marinada ugu khatarta badan ee tahriibayaasha afrikaanta ah ay u maraan yurub xoga ka soo baxay midooda gaalada yurub ayaa muujinaya in sanadkii hore kaliya jasiiradda generalis gaareen in ka badan afartan iyo lix kun oo tahriibayaal ah isla sanadkan ururka sheegtay inuu u doodo xuquuqda aadanaha ayaa isna sheegay in ka badan toban kun oo qof inay dhinteen iskudayda socdaalkaas taas oo muujinaysa koror dhan boqolkiiba konton iyo sideed oo ah marka loo barbar dhigo sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii bulshada ku dhaqan xaafadda suuqa xoolahe magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay dhulbab xoogan ee ku haysa kooxda ridada soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya shir jaraa'id oo muqdisho ay ku qabteen qaar ka mida qoysaska ku dhaqan xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho ayay ku sheegeen inay ka cabanayaan dhulboob ay kooxda ridada ku hayso guryihii ay degganaayeen dadkan shacabka ah ayaa sheegay in amar lagu siiyey inay ka guuraan dhulkii ay degganaayeen iyadoo xasan gurguurto uu amray in dadkaasi halkaas ay ka guuraan sagaal boqol iyo labaatan boosa warqaddaa igu qoran buu yidhi sagaal boqol iyo labaatan boos xasan shiikha iga soo iibsaduu yidhi war xasan shiikh sagaal boqol iyo labaatan boos ma booskayguu ku siiy dadku waa ila mid booska anugu aan leeyahay oo dukumiintigal oo aan beesadeeda kala baxay oo haddii ilaahay ku idmahayo jiingaddu iga dhisan tahay miyaa xasan shiikh ku soo siiy waa midda aan la yaabannahay aniga markaa dib isugu laabtay fikradayda waxaan isiri madaxweyneha waxaad ku leedihiin iskuul lacag la'aana biyo lacag la'aana koronto lacag la'aana wixii oo dhan kama rabno canshuuraan bixinaa war iska daa meeshaan ku hoynaynay nolol kugu yimi kabti aan ku hoyanaynay oo annagu ilaahay uuna siiyey oo si sharci aan ku deganno dukumentigaas oo maxamed siyaada ayaa haddeer waxaa loo soo jaranaya warqado nin oo haddii ilaah ku idna lacag la siiyey oo korrashan ka soo dhergey oo xaaraan wixiisa ka tacbadan noo soo socda arrintan waxay imaanaysaa xilli uu xargaha goostay dhulboobka kooxda riddada ee ka wada muqdisho iyadoona dhulal badan oo ay lahaayeen dad shacab ah ay kooxda riddada boobtay bilihii lasoo dhaafay shacabka magaalada muqdisho ayaa la daalaadhacaya boobka dhuleed ee gurguurta uu ka wada muqdisho taasoo sidoo kale ay ka digeen siyaasiyiinta mucaaradka riddada ee muqdisho ku sugan haddaba warbixinta warkaasi waxay u dambeysay warkii fiidnimood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu